aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan shacabka reer somalilan gaar ahaan shacabka reer sool dekreetadii shalay soo baxday ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan master muuse biixi cabdi aad iyo aad iyo aad baan ugu qanacsanahay dareenkayguna aad iyo aad buu sarreeyaa xilka qarankuna waa meerto shalay anigu waxaan ka tirsaday mas-uul qaran baan ka tirsaday maantana aniga waxay ka tirsanayaan mas-uul qaran runtii waxaan qabaa in mas-uuliyad weyn oo ahayd wax culus ay iga dhigtay alxamdulilahi rabbilcaalamiin baan leh waa tahay gudoomiye xilka qaadistaada sabab muu tahay khilaaf la sheegay inuu jiray sunnaha dowladnimo iyo sharciga dalkau yaalla ayaa wuxuu yahay xilku inuu yahay qoriisu dhiib oo madaxweynaha markaa joogaa marba uu cugto isagu qofka uu u arko inuu xilkaa ka bixi karayo aniguna waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha qaranka master muuse biixi cabdi intii aan wakiilka uga ahaa kursiga ugu sarreeya gobolka sool garab istaaggii iyo hagarla-aantii uu i garab istaagay ee uu ila shaqeeyey ee shaqada qaranka oo yimaday igu garab istaagay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay madaxweynahana waa soo dhoweynaya halka qaadistiisa waana ku qanacsanahay waxaana diyaaru yahay mas-uulka cusub ee lasoo magacaabay cabdirashiid inaannu si fiican xilka ugu wareejinno oo hofnaana inaanu la shaqayno intaan gobolka joogna hadii la yidhahdo waa gartay gudoomiye waxaa tiri xilka waa meerto inkastoo qadar ay tahay marka yaa sabab u ah in shaqada lagaa eriyo waxaynu dhaqan iyo caado u leenahay qofka markaa xilka loo dhibana in lagu misbeeyo hebel baa xildhiibistaankiisa ka dambeeyey iyo hebel baa saboodgaraynayey marka laga qaadana la yidhaahdo hebel baa xilka qaadista sabab ahaa xilka qaadisteedan cid allaale cid sabab ahayd ma jirto waa qadar ilaahay qadaray waana muddo go-onayd inaan ku fadhiyo kursiga ugu sarreeyo gobolkan sool aan wakiil ugu ahaado madaxweynaha muddadii aan calaf ku lahaa waa dhammaatay nin dhallinyaro ah oo dalka u dhashay oo ku koray oo shaqooyin fara badan kasoo qabtay baan ahay nin mustaqbal siyaasadeed dalkan kale baan ahay haddii laha yidhahdo waa gartay marka inaad qabashada xil kale isu soo taagto ma laga yaabaa oo ma dhici kartaa xilligeeda iyo wakhtigeeda ayaan su-aashaa ka jawaabi doonaa ku habboon tahay haddii laha yidhaahdo maantana waxaan dadka u caddaynayaa inaan mar kasta iyo wakhti kasta iyo saacad walba dadkayga iyo dalkayga u shaqaynayo inaan garab istaaganahay xukuumadayda iyo shacabweynahayga reer somalilan inaan mar kasta ku qanacsanahay soona dhoweynayo ku faraxsanahay ku niyadsamahay mas-uulka isnaa loo doortay xilka aan u tirin doon hadii layidhahdo maalmaha soo socda waa gartay xilka qaadistaada waxay ku soo aaday sool xaalad dagaal ayaa ka jirta maxaad oran lahayd bulshada reer sool oo ay fariintaada noqonaysaa walaalayaal waxaan leeyahay mar kasta nabadda garab istaaga waxaan leeyahay walaalayaal mar kasta horumarka garab istaaga waxaan leeyahay walaalayaal mar kasta ahaada kuwa ka shaqeeya danta gobolka iyo danta aynu ku horumarino haddii la yidhaahdo aad iyo aad baan idin salaamaya shacabkayga